waay bismillahi raxmaan raxiim xildhibaan maxamed cismaan buqaas maanta waxaad golaha hor keentay qodobo xiise leh oo doodaadi usoo dartay kuwaasoo u muuqday inay qaranka danbada inu yihiin maxaa ka mid ahaa qodobadaad gudday maanta bismi illaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa qoladiinan saxaafadda runtii maanta waxaan kusoo daray kalfadhigan ajandahan kalfadhigan toddobaatan golaha wakiilada qodobo aan hore ugu jiri jirin oo aan magaranaysaa cusub oo aan ugu talagalay in la fahmo oo ay waajibaadka golaha wakiilada ka mid ah oo aynu xerar kale iskaga maaraysano maalayacni u badan kuwan anigu u arkay inay yihiin kuwii rasmiga ahaa ee dowladnimadan iyo qarannimadan jiritaankan somaliland anfacaysa oo aynu ismacaashintan iyo waxaan ka baxno iyo somaliland baynu nahayiyo oo aan meel la sii jirin sidaa darteed qodobaan kusoo kordhiyey aan doonaya in laga doodo oo aan xeeroosaadkan kusoo daray waxaa ka mid ah qodobka koowaad xeerka cadaaladda wada lahaanshaha qaranka somalilan oo aan u arko muhiim qaran kale looma sinna wada lahaanshihiisu ma sugna in gaara iska sheegata dadka kalena waa lagu qurxiyey marka waxyaalahaasaa ka mid ah caalamkaynu la wareegina ictiraaf baynu raadinaa waa been waxba kama jiraan dhulkii baabaan loo sinayn baan laba la wada hayn caalamkuna wuu ku ogyahay in in yaro ay meeshan haysato maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo mashaariicda iyo brograamadeedaba iyo xilalka waaweyn ee dowladda beelaha qaarna darafyada u badanna aanay waxbaba ka ahayn dhii ka yihiin caalamkuna intaa wuu la socdaa ama weligiinba turkiga hala tago ama meel kasta hala tage waxaasaa dadku arkayaan kuwan diidan ee sheeganaya ee turkiga joogay lasoo diray gobollada ka tirsan xaq bay u hadlayaan markay marka qaarkood markay og yihiin meesha cadaalad aan ka jirin ayay dee meelaha tageen oo waxa doonan ka samaynayaan haddaan cadaalad ka jirin meesha dee adeer jahanabaa dadku tegaya jahanaba somaliland loo xidhnaan maayo waxyaalahaasaa ka mid ah inaynu gudaheenna ka saxno marka oo khaladaadka ka saxno ku jira haddaynu doonina dowladnimadeena iyo aqoonsigeena iyo ictiraafkeena in la helo qodobkaasi waa kaa kan labaad xeerka lacagta two percentka ahayd ee lagu qaadi jiray ee gobollada bariga loo qaadi jiray si maamul fidin iyo brogaraamo loogu sameeyo iyo maamuldaadijin in dib loogu noqdo xeerka lacagtii lagu qaadi jiray two percentka maadaama aanay siday tahay u fulin ama loo gaadhsiin gobolladii waxaan lahaa ama ku magacaawna oo si ka baalmarsan loo isticmaalo lacagta xeerkaasoo berigaanu samaynay in dib loogu noqdo oo dee wax laga ama go-aamo laga soo saaro say doonto baa noqotay kaana waan soo jeedinaya ka saddexaad xeerka kala sarreynta qabyaaladda oo isaguna mid muhiim ah oo kii hore daba socda koowaad qabyaalad baynu ku shaqaynaa haddaynu dowladdeenna nahay somaliland waynu kala sarreynaa a b c d baynu kala leenahay waa la ogyahay caalamkuna wuu la socdaa annana waa la soconaa cid walba marka iyaynaan been isu sheegin oo isku maawelin somaliland baynu nahayo waxbaynu wada waxba ma wada lihin been baynu isu sheegina been dowladdii idinkaa wada haysta beesha dhexe daatiin meel walba ugu sarreyso ee ah idinkaa jooga ciidanka qaarka ciidamadoo dhan idinkaa wada haysta kuwa nafta leh ilaa hogaamada ilaa iyo meel walba kun jaran baad leedihiin iyo kun kordhaylo meel ka yimaadeen aanan garanayn wasiirada ugu wanaagsan wada eed ah idinka weeye annaga waa d iyo wasiir ku-xigeenska gidaara iyo wasiiro aan naf lahayn oo waxba loo dirsan karin oon waxba tari karin qof ma shaqa geyn karaan meel wax ma geyn karaan shaqaalaha dowladda qabyaalad baa lagu qoraa iyo reero waynu ognahay waxaa been baynu isu sheegnaa anagun baa isku ma dowladnimadeeda iyo dadka mana jeclin inaan runta isu sheegno runta inaan runta isu sheegno ma jeclin qofka runta sheegana waa la necab yahay annagu runtaanu sheegayna ilaa weligeyna waanu ku hadaaqayn dad baana soo doortay dad baanu joognaa meeshan kun jeer baanu ka hadlay arrimaha noocaasa waa la maqlaya kana hari mayno ilaa halkaa lasoo dhigayo xuquuqda dadku wada leeyahay baasha ama daynaku kala kaxaya ama baasha wani siday tahay aynu ugu hellaa xuquuqda dadka qabyaalad baa lagu qoraa shaqaalaha wasaaradaha waynu ognahay dhowrkii sanadood u dambeeyey iminka beelo gaar ah ayaa wasiir kankaa jooga reerkiisa qora iyo afar beelaha looga keeno waxba lama qoro annaga so dad baanu metelaa cid wax noo qortaa ma jirto been sanad walba laba kun saddex kun oo qof baa la qoraa bal ha la keeno wasiiraan ugu jira meesha cidna wax ma wadiso way ka hadlaan kun jeer bay haddii shaqaalahan baasha wada yeelana ciduma joojiso waayahay ma la oranaya waxba kama jira maamulka qaranka lama oran gobolka sanaag waan ku tirsannahay waxba kama nihin waa la ogyahay waxaa haysta beelaa haysta marka adina adeerayaalow hargeysan ka shaqeynayo xaruntii iyo caasimaddii tii deegaanka aan halkaa ku lahayn baanan waxba ka ahayn imika sanaag oo kale beeshaan ka soo jeedaa waa besha ugu badan boqol kiiba siddeetan sanaanka nagaa leh oo degna haddana waxba kama aha beelo kale oo dee nala degan baa haysta xuquuqdii oo dhan wasaaradihii dowladnimadii booliiskii mila- meel walba balasaabadii maayarad waniyo dee baan baynu soo sheegaynaa nimankan aan dowladnimada wada sheegana reer shaqsaaqe snaftii belada ahaan jira dee inu kolka anaguna meelaha kalan iska maraynaa oo runtii dee baash haddii aanay dee siday tahay ayna waxba kala qaybsanayn ama wada lahayn adeer sidana ma soconayso caalamkuna wula socdo cidna waliba socdo ictiraafaynu helaynaa ma jirto ilaa idin raali geliysaan oo gudahayaga ka saxdaan oo aan annagu aanu ictiraafno gudaheena iska ictiraafno been baynu isu sheegaynaa dhegaysta shacabweynaha salaadiinta qabaa'ilka cid walba waan u sheegayaa inaanay cadaalad meeshan ku dhisnayn xuquuqdii dadku baqantay boqol jeer laga hadlay beri dhowto galbeedkaa laga yara qelinayo laha waxba ka jira waa taayadaa ka daran waan iska aaminsannaha iska dhig maalin walba wasaaradaha iyo dowladaha la isku kala bedelo cidna ma soo howl qaado waa dadku xoola ma aha dadku way tashanayaan xuquuqdooda ay qabsanayaan sidana si ma aha waanu ka- kana daali mayno waar meesha dowladnimadiinii waxba kama jiraan maanigu aaminsanay wuxuu heshiiskii aanu galnay reer somaliland wuu buray boqol jeer hor buray been ba dadka u sheegina been waa in la helaa wixii dadkan xaquuq ku lahaa ama nagu kala kaxeeya meesha laakiin xildhibaan qodobka afraad aan ku darsado xeerka maamul gaarsiinta gobollada bariga fog wax maamuloo ka jira gobolladeeda fog sool iyo sanaag ma jirto oo xukuumaddani ay gaarsiin eergaabo wax ma dhaafsiisna laascaanadna wax ma dhaafsiisna inta ka shirsan dee waa dhulka intii ugu badnayd waan ognahay maamul ka jira ma jira adag lama ogola in la gaadhsiiyo siyaasadda xukuumadda inay ka mid tahay inaan la gaadhsiin boqol jeer baan ku qaylinay two percentkaasa ka mid a kharashkii lagu talagalay in lagu gaadhsiiyo meelo kalaa la marayaa haddaanu xildhibaan nahay haddaan wasiiradu deegaanada u dhalanahay annagaa noo dir lahaa annagaa ha gaadhsiin lahayn ciidamo ogola waa waxyaalaha dabada haysta ka mid tahay ee aynu beenta isugu sheegayno ee lacagta two percent lagu lunsado taasaa mar hore dadka soo gaadhsiin lahayd waddanka gobolladaas fogaaday ee aan xuquuqdoodii halkaa ku luntay in ay soo gaadhaan gobollada kale ee galbeedka ee horu maray daacad lagama aha boqol jeer baan ku hadalnay maamul dhisani ma jiro magacyowayaal maayar iyo barasaab iyo baa jira maamullo hoose ma laha saldhigi booliisi ma laha meel maxkamada ma jiraan in- wa- de- waxyaa caafimaad ma jiro waxyaalo fara badan oo aasaasiyaadkii ah oo loo baahan yahay dadka shaqaale ma jiro maxaa somaliland lagu soo hirtaa dadka soo jiidashadii baa ka maqan halka qaab waa lasii fogaanayaaba dadka halkii lasoo jiidan lahaa dadka oo lasoo dhaweysan lahaa dadku way sii fogaanayaanba xuquuqdoodii baa la dulmiyey waa meesha lagu halkaxeey anagu runtaanu sheegaynaaye dadku ha ogaadeen in xukuumaddeennan a- ay wax ka qabato oo lala hadlo le warda sidaan idigay baaba soo xidhaya waddankii dee waddankii baasha gaarsiiya maamulkii oo dadkii wax qabsiya oo dadkii raalli geliya soo jiita haddii kale waxba ma jiraan saasaynu ilaa ku ka ahaanayna ilaa weligeen cidin ictiraafisaana ma jirto wabillahi towfiiq xildhibaan laakiin dalku madaxweynu leeyahay isagaa u sarreeya talada dalka isagaa haya horena waad u hadli jirtay muddo dhoweed laakiin waad aamusnayd Ah.
marka madaxweynaha qaranka ma gaadhsiisin Waan gaadhsiiyey.
qorshaha caynkan oo kale ma gaadhsiisin madaxweynaha adeer waan qaranka.
gaarsiiyey Soo qabtay.
boqol jeer baan gaarsiiyey u sheegay life iyo cod iyo een, iyo maxaan ku rahdaa isgaarsiintaba intaba waan ku gaarsiiyey madaxweynehenu waa hagaag buu odhanayaa waan ka qabanaya waxbaan ka qabanayaa haddana waxba lagama qabto oo dee waxyaabaha khaldan bay ka mid tahay waar maxaa wax looga qaban waayey madaxweyne kun brogram baan u geynaa lasmin halkan aa la dhigaya dib loogu soo celin maayo madaxweyne waa kaa qaadaya xogaamihiisa haynaya dib u arki maysa lama soo wixii la doonayin baa la keenaa meesha madaxweynaha la hor dhigaa kama hadlo madaxweyne kun jeer baan u geeyey wanigoo xildhibaan bulqaas wuu ogyahay aan cabashadeeda ama casho dareenka dadka aan matelo madaxweyne waa yahay markaad la joogtid wuu ku- afwaajo uu ku sax uu ku sa- uu ku qirayaa in wax badan khaldan yihiin wax badan si yihiin uu wax ka qabanayo haddana waxba naan lagama qabanayo wax ka soo socdaana ma jiraan waan aragnaa anigu toma jeerood indhow tomaan hadalo waan iska yaraysan waxaan si bal ay cagtu de markaan arkay inaan bahashiiba dee aanay sooba dee wax ka soo socdaaba nascadaan jirin dee inaan marba sii yara daayo waa loo baahan yahay dadka inaan qanciyo dadkiigiina dad tuso inaan meesha aanu joogno dee oo aanan iska seexan dee wabillahi tawfiiq